إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu jimca mubaarak dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada wararka duhur shan iyo toban ruux ayaa ku nafwaayey tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen camaliyad nafurnimo ah oo lagu weeraray xarunta iskuol buliisiya ee degmada xamarjajab ee magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgalo ka fuliyey gobolada shabeellaha hoose iyo baay waxaa isa soo taraya saameynta sicir bararka ka jira deegaanada uu ka aramiyo maamulka la baxay somalilan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa weli kacbanaya dhulbab ay ku hayaan kanada mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo shakhsiyaad ganacsato ah mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in xilligan ay suuragal ahayn xiradda safaaradda etoobiya ay ku leedahay madaxtooyada ee caasimadda muqdisho munaasabad lagu soo xirayey dacwatul aryaaf socotayna muddo laba bilood ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose maamulka yuhuudda ayaa ku dhawaaqay dilka yaxya sinwaar hogaamiyihii muqaawamada khaza موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن maanta waa jimco taariikhdan ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatan waafaqsanna shan iyo tobanka bisha afaraad kun afar boqol afartan iyo lix hijri kusoo dhowaada warkaasoo dhammaystiran shan iyo toban ruux ayaa ku nafwaayey tiro kalena oo ay ku dhaawacmeen caamiliyad nafurnimo ah oo lagu weeraray xarunta iskool buliisiya ee degmada xamarjajab magaalada muqdisho warka ku saabsan camaliyadaasi maxamed daahir ayaa ka waramaya faahfaahin dheeraada ayaa laga helaya camaliyad nafurnimo ah oo beegsatay xarunta iskuul booliisiyo ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka naftii hore ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa shalay gelinkii dambe oo khamiis ahayd waxa uu beegsaday xarunta iskuul booliisiyo oo aada loo ilaaliyo waxaana camaliyadda ay sababtay khasaare xoog leh oo soo gaaray dowladda federaalka shan iyo toban ruux oo saraakiil ay ku jireen ayaa ku dhintay camaliyadda laba-iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saartay xarakatu shabaabulmujaahidiin war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka ayaa u qornaa ciidamada mujaahidiintu waxay galabta oo khamiis ah camaliyad istishaadi ah la beegsadeen xarunta iskuul booliisiyo ee degmada xamarjajab magaalada muqdisho camaliyadda uu furiyey haliya ka tirsan guutada istishaadiyiinta ayaa si toos ah loola beegsaday saraakiil askar ka tirsan murtadiinta halyeyga istishaadiga ah ayaa allah fadligiisa ka gudbay dhammaan baraha kontarool ay cadowga ugu talagaleen inay uga gaashaantaan howlgallada mujaahidiinta waxayna camaliyadda ka dhacday gudaha xarunta la weeraray ayaa lagu yiri bayaanka xarakada shabaabulmujaahidiin bayaanka ayaa lagu faahfaahiyey tirada horudhaca ah ee khasaaraha ka dhashay camaliyadda waxaana lagu yidhi tirada horudhaca ah ee khasaaraha cadowga ka soo gaaray camaliyadda waa shan iyo toban dhimasho ah labiyo toban dhaawac ah kuwaas oo isugu jiray saraakiil mujrimiin ah iyo askar gabagabada bayaanka waxaa digniin loogu diray dowladda federaalka waxaana lagu yidhi mujaahidiintu waxa ay mar kale xasuusinayaan cadowga murtadiinta ah inaysan jirin meel ay kaga badbaadi karaan seefta galka ka baxsan ee ciidanka tawxiidka ayna la kulmi doonaan ciqaabta ay ku mutaysteen dagaalka ka dhanka ah shareecada islaamka dhabbaha keliya ee u furan madaxda iyo askarta riddada waa inay allah u toobad keenaan ka baxaan safka gaalada duulaanka ku ah diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed ee muslimka ah kana tanaasulaan ficilada guracan ee ashhaadala dirirnimada ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ah ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhidhifka u ah gabagabadii bayaanka waxaa dadka muslimiinta ah loogu soo jeediyay inay ka fogaadaan saldhigyada iyo xarumaha dowladda federaalka waxaana lagu yidhi mar kale waxa ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkeedii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga ugu haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka isbahaysiga caalamiga ah ee sariibiyiinta iyo dabadhelifyadooda murtadiinta ah ilaa ay giiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgalo ka fuliyey gobolada shabeellaha hoose iyo baay weeraradaasi ee ka kala dhacay labadaasi gobol waxaa inoo haya haashim cabdinaaseer ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo kuleeyihiin qaybo ka mid ah gobolka baay iyo shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xero askarta dowladda xabashada ethoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal toosa ku qaadeen xeryaha ciidamada dowladda xabashada ethoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka owdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo howlgallada ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ay ka fuliyeen gobolka baay waxaa ka mid ah deegaanka goofgaduud buurey oo lagu weeraray ciidamo ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala weerar ku qaadeen saldhigyada askarta dowladda federaalka ah ee buundada yar ee magaalada afgooye iyo sidoo kale buundada deegaanka sabiid ee u dhow degmada afgooye waxaa isa soo taraya saameynta sicir bararka ka jira deegaanada uu ka aramiyo maamulka la baxay somalilan sida warkaasi uu ku faahfaahinayo farxan cali muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa cirka isku sii shareerayay qiimaha la kala siisto badeecadaha kala duwan iyo sarifka doolarka dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan tani ayaa saameyn ku yeelatay qaybaha kala duwan ee dadka ku dhaqan dhulkaasi ganacsatada oo ah dadka ugu horreeya ee dhibaatadani cabashada ka muujiyey ayaa ka warramay saamaynta ay ku yeelatay arrintan weyaan anugu ganacsadana waxaan iibinaa alaabta idkaayo dharkaan ragoon waxaa weeyaan shaygii sixirkii dharka dee kaash ugu sheegtay qofkii aad u beddeshay kaashkii iminka wuxuu marayaa boqolkii doolar milyan iyo laba boqol waxaa weeyaan qofkii markaad tidhaahdii dee dee wax ka iibi waxa wax ku iibinaa waa waxa anugu waxaan nahay aadam dhargaha haddii soo shaqa tegay yoomkaa ilaa shaqay shee laatan kumar siinaa dinac laba dolar iyo barh laba dolarkii iyo barhkii way mukuwa oo dhowr iyo soddon waayo dadkii dayartahaa way ku baabeen waxaan leenahay na laga jiro sixirka waayo qof walba wuxuu wax ku iibsado maba garanayaba subaxba sixir baa lagugula soo kacayaa aan garanayn oo la garaacadaya markaa sixir fadhiyana maaha oo lagu soo hagaagayo dadkiina markaas wixii u bedeshadaa tiraa waa intaa waaba yaacayaan dee waxba kamaba iibin karti qofkii bilaadanka muddooyinkii dambe ayaa waxaa dhibaato dhaqaale darro ka jirtay deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi maalmo ka hor ayay ahayd mar uu cali axmed maxamed cali dhagoole ah wasiir hore oo ka tirsanaa maamulkaasi uu sheegay in dhibaatadani ay mas-uul ka yihiin maamulka la baxay somalilan munaasabad lagu soo xirayey dacwatul aryaaf socotayna muddo laba bilood ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose warbixinta warkaasi waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali munaasabadan oo ahayd mid siyaarsaraha loo soo agaasimeyna kasoo qayb galeen culimaa uddiin odayaasha dhaqanka salaaxdiin iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose xamlo dacwatul aryaaf ah oo ka socotay afar degmo oo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose afarta degmo waxaa ka mid ah afmadow xagar dhoobley iyo badhaadhe oo dhammaantooda dhaca wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ciwaankeedana waxa uu ahaa xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee ahaa balliquu canii walow aaya xamladan ayaa waxaa ka faa-iideystay dad gaaraya kun qof gebagabadii xafladii lagu soo xirayay xamlada dacwatul aryaaf ayaa ka dhacday deegaanka weelmarow ee hoos tagta degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay mas-uulka raggii ducadda ahaa ee dacwatul aryaaf ka waday deegaanada qaar ee jubbada hoose isagoona faahfaahin dheeraada ka bixiyay shaqooyinka iyo meelaha ay gaareen intaa kadib insha allahu tacaala siduu sheekha sheegay anugu ducaaddii iryaafta sanadkan jubbada hoose baxday aniga mukalif ka noqdo u kalifay ii dhiibay ilaahay fadligii shaqadaas waxaa ay noo bilaabatay bishii safar tobankeedii ayaan shaqada la soo wareegnay amaa kadib waxay noqotay siddeed meelood waa la qaybiyey gobolka jubbada hoose dadwa degmuu ka kooban yahay waxaa nasiib u yeelatay in dacwo iraaf ay ka fusho afar degmo oo degmooyinkaas ka mid ah waxayna kala ahaayeen kow degmada xagar oo ay noogu yimaadeen walaayada jubbada hoose oo halka aan ku kala qaadanay walaayada xaar waxay nasiib u heshay hal majmuuca in lagu reebo siddeeddii majmuuca ka mid e walaayadan hadda maanta xaflad lagu qabanaya la yidhaaho walaayadan afmadow hal majmuucay nasiib u yeelatay dhoobley waxay nasiib u yeelatay laba majmuuco bifadlillaah waxaa ugu badnaa ugu nasiib badnaa oo ducaad inta badan qaatay walaayada joorre oo iyada cirafka jirto loogu talagalay maadaama ay cirafka jirto in la waraabiyo sanadkan ilaahay fadligiisay ku hirgeshay intii ay xafladda socotay waxaa goobta ka hadlay sheekh cabdiwaaxid isxaaq muude oo ka mid ah culimmada diinta islaamka isagoona ka hadlay dacwada iyo muhiimadda ay leedahay dacwadu waxay leedahay marka hore fadli aad u weyn bay leedahay fadligan wuxuu ka imaanayaa shaqadan waa shaqada ambiyada oo ilaahay uu diray ambiyadiisi waa dadkii dadka ugu qiimaha badnaa ugu sharafka badnaa ambiyadana wixii laga dhaxlay muxuu ahaa maxoolaa laga dhaxal diin wo cidda dhaxashayna waa culammadii waa ducaaddii halkaa fadhida wa ina alculamaa warasatu alambiyaa wa ina alambiyaa lam yuwarisuu diinaaran walaa dirhaman wa inamaa warasuu alcilma faman akhadahu akhadahu bixadin waafiq oo kama qaala calayhi asalaatu wasalaam idan markaa maadaama shaqadan ay tahay shaqada ambiyada haddee fadligaasayba heshayba sidoo kale waxaa iyagana fursad markooda la siiyay oo mikrofoonka loo dhiibay odayaasha kale ah suldaan cabdiqani cabdulaahi suldaan cabdiweli xasan madoobe suldaan xasan ibraahim iyo nabadoon xasan daahir oo dhammaantooda ka tirsan salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaan kaloo u mahad celinaynaa raggii shaqada soo gutay shaqada islaamka uu lahayaa gudateen waad mahadsantihiin ilaahay idin barakeeyo ilaahay miisaankiinna xasanaadka ha idin saaro ilaahay ha idinkaga dhigo ikhlaas camalkii aad soo qabateen waxaan codsanaynaa aan ka codsanaynaa xarakatu shabaabulmujaahidiin in la badiyo raggan ducaadda ah ee loo diray dacwatu aryaaf in la badiyo dacwadii dacwatu aryaaf ee laba bilo soo socotay khitaamkeedii waa khitaamu misk ee sidii ducaaddii mubaasharka ahayd ay inoo sheegeenna runtii waxay ahayd dacwo najaxday ee mahadnaqa alle kadib waxaan wilaayadana u mahadnaqaynaa uma maktabka dacwada ee wilaayadana jubbada hoosaan u mahadnaqaynaa waxaan iyagana si gaara u mahadnaqaynaa ducaadda xufaadda ee nuurka iyo khayrkii wanaag ka muuqdo ayna hor fadhida ilaahay sabab uga dhigay inay fakhrigaas baahida badan ka jirta ay buuxiyaan waa ku garab istaageynaa xarakada waa ku garab istaageynaa wixii oo juhdi iyo tabarta aynu ka bixin karno waan ka bixinaynaa waxaan jecelnahay markaan inayna arrinka asage sida hadda raggan loo soo celiyey inay noqonno in lagu sii celiyo kooxda markay soo baxdana koox kale macnaha xarakada u dirto oo waxaa weeye indhahannaga iyo qalbiganagaba wanaag ka buuxiyey oo aad aan ugu bogaadinayno oo meelaha fogfog oo xuduudaha oo nalagaga soo tabinaya khayrka waxa weeye dacwada ka waday oo culummada oo dhallinyarada oo da'yartaa ayagana waa u mahad celinaa jasaakumullahu khayran baan leennahay ugu dambeyntii waxaa madasha xafladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuu yuunis isagoona u mahad celiyey raggii dacwatul aryaafka soo waday waxa uuna ugu dambeyntii waaliga jubbada hoose la dardaarmay bulshadii ka faa'iidaystay dacwada
raggii shaqadan oo qayim ka ah maalamahan iyo labadan balood ku dhex jireen dhammaan waxaan leenahay jasaakumullaahu khayran dee waajib in wada saaranaay baa gudanaynay laakiin in dadka loo mahad celiyo waa min addiin jazaakum allahu khayran baa idin leenahay jazaakum allahu khayran wa akhiiran waxaa warkay ku soo koobay ku soo gabagayn walaalayaal dadkan maanta mas-uuliyadda naga saaran inaan ka gaabinin dadkan maanta halkaan wada joogo oo cadowga intaan ku xiran in laga gaabinin akhiiran muxaafada maanta aan joogno waxaa leenahay iyadan jazaakum allahu khayran soo dhoweynta iyo howsha agaasinkeeda iyo juhdiga ay bixiyeen ilaahay ha barakeeyo waxaan leenahay markaa naftirkii maanta waa halkaan laidiin keenay aad u joogtaan in warbixintan iyo qurshahan iyo khibraad ka qaadataan oo aad dareentaan horna u sii socotaan horna u sii socotaan baa idinka rabaa jazakum yalla gaabinin fajazaakum allahu khayran wasala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi wasallam wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay mar weliba u taagan yihiin sidii ay sare u qaadi lahaayeen aqoontooda dadka ku nool wilaayaadka islaamiga ah dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa weli kacabanaya dhulboob ay ku hayaan kana dambeeyaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo shakhsiyaad ganacsato ah warkani waxaa ka waramaya cali aadan qoysaskan oo ku nool magaalada muqdisho ayaa sheegay in dhulbab ay ku hayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo shakhsiyaad ganacsato ah oo ku dhaqan magaalada muqdisho dukumentiyo been ah ayay sheegeen in dhulkooda loo soo samaystay waxayna carabka ku dhufteen inay iyagu haystaan dukumenti rasmi ah qaar ka mid ah dadka dhulkooda la boobayo ayaa sheegay in meeshaan laisku wajabeelin taas beddelkeedana laga waantoobo in dhul dad muslimiin ah ay leeyihiin si xaqdarro ah loo qaato fariintan ugu diraayo waxay tahay inaan laskugumahan laiskugu wajibeelin oon laiskugu waji xumeynin oon laiskugu imaanin oo nin walba xoolihiisa iyo aragtiyaa ka dhexaysa nin walba xoolihiisa lagu ammaangeliyo waxaan halkaan isugu imaanay dhowr jeer marar badanna isugu imaanay annagoo xaq u dirar ah dhulkeenna aan u doodayno niman tuuga aan ugu qabsadeen marka aniga wixii aan dhihi lahaa adeerkay cali ah hore u dhahay laakiin waxaan ku diraa oo keliya hadal kusoo gaabinaa ninkii rabo inuu dhulkan gato ama iibsado ama hantidiisa iska geliyo dadkii asalka ahaa dukumentiga u haystay dhulka lahaa ha ka gato haddii uu niman tuuga ah warqada iska soo xariiqday maanta uu ka iibsado berri asagaa yaqaan lacagtiisa meeshuu u doonan lahaa dhulkan haddii intuu duuduubmo oo jeebka geli lahaa wayba roonaa laheyd dhulkan haddii dhashiika lagu degana dhashiika in lagu deganaado waa dhashiika haddii lagu dhiso waa in dhashiika lagu deganaadaa laakiin dhulkan dadkii iska lahay way joogaan wayna nool yihiin haddii inta noloshooda ka dhimanna ay sii taagnaadaana dhulkooda meeshooda uu ku oolaa cid ka xoogi kartaa ma lahan cid u bareeri kartaa ma lahan mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaa had iyo goor waxay boob kula kacaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyo meelaha kale ee ay ka armiyaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in xilligan aysan suuragal ahayn xiridda safaaradda etoobiya ay ku leedahay madaxtooyada caasimadda magaalada muqdisho tafaasiil ku aadan warkaasi waxaa eegaya maxamed sheekh axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa shaaca ka qaaday inaysan awood u lahayn xiridda safaaradda dowladda xabashida etoobiya ay ku leedahay magaalada muqdisho gaar ahaan madaxtooyada villa soomaaliya iyadoo ay taasi jirto ayay horey u amreen in etoobiya ay xirto qunsuladaha ay ku leedahay magaalooyinka hargeysa iyo garwe balse ilaa iyo haatan aysan jirin cid dheg jalaq u siisay hadalkooda tan iyo sanadkii laba kun iyo toddobada markii ay ciidamada xabashida etoobiya ay duulaanka kusoo galeen magaalada muqdisho ayuu tilmaamay inay furan tahay safaaradda haddana aysan suuragal ahayn in la xiro sida uu hadalka u dhigay fiqi safaaradda iyo diyaaradda iyo ganacsiga dee mar haddii horey aan wax lagu dhaqaaqin diblomaasiyadda lama jaro xiriirka dhammaantiis in xargaha loo jaro maaha mar haddii wax hadda horay implementation wixii warqadda ay joogaan oo ayba iska soo iska tabar yar yihiin oo wax hadda la implement gareeyey wixii lagu heshiiyey aysan jirin dhammaan dowladda soomaaliya waraaqa dhowra ayay dib u dhigatay safaaradda iyo goobtay ka furan tahay dee anagu taas hadda go-aankeeda ma aana lahayn safaaraddaas weligeed bay ka furnayd ilamaa iyo dowladdii laba kun iyo toddobadii markii la yimi dalka oo ciidamadoodu ay qabsadeen magaaladan bay gurigaasna degeen
wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in haddii ay safaaradda etoobiya ee ku taala magaalada muqdisho ay albaabada isugu laabaan waa ay haddii ay awoodaane dowladda etoobiya iyaduna dhankeeda xiraysa qunsuliyadda dowladda federaalk ay ku leedahay magaalada adisababa ee caasimadda waddanka etoobiya
marka dee waxay ku xiran tahay iyadoo xaaladdu sidaan ka roon tahay in safaaradii annagu safaarad baan meel istraatiijiga ku leenahay safaaradeenna adisababa nagu taalla safaarad haddii la taabto safaaradda kale waa iyadana way saamaynaysaa marka taasna dee waa istraatiijigli in dowladda soomaaliya goobo inta la calaameeyo safaaradihii la yidhahdo halkaas ha u guuraan markii xaaladda dalku ay maaragtay meesha u fiican ay tagto laakiin hadda safaaraddaas meesha aan ugu nimid bay weli ka furan tahay weligeedna meeshaas iskama bedelin si kastaba xaalku ahaadee dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa xukuumad aysan awood u lahayn in xabashada etoobiya ay dalka ka saarto maadaama dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ay dowladda xabashada etoobiya ay wakiil uga tahay dowladaha reer galbeedka ugu horeeya maraykanka mahadsanid maxamed warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan maamulka yahuudda ayaa ku dhawaaqay dilka yaxya sinwaar hogaamiyihii muqaawamada khaza zakariya cumar ayaa faahfaahinaya maamulka yahuudda ayaa ku dhawaaqay dilka yaxya sinwaar hogaamiyihii muqaawamada khaza ciidamada maamulka yahuudda ayaa ku dhawaaqay inay marinka khaza ku dileen hogaamiyihii kooxda muqaawamada ee khaza ninka lagu magacaabo yaxya sinwaar war ka soo baxay ciidanka yahuudda ayaa lagu sheegay inay dileen yaxya sinwaar madaxii xafiiska siyaasadda ee muqaawamada kadib iska horimaad ka dhacay magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka yahuudda ayaa dhankeeda bayaan ay soo saartay waxa ay ku xaqiijisay dilka yaxya sinwaar iyadoona wasiirka arrimaha dibadda ee yahuudda uu fariin la xidhiirta arrintan u diray wasiirada arrimaha dibadda ee caalamka ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu ayaa dhankiisa sheegay in ciidankiisu ay dileen yaxya sinwaar arrintaas oo uu ku tilmaamay guul weyn oo ay ka gaareen dagaalka marinka khaza sawirro lagu faafiyey internetka ayaa muujinayay meydka ninkan lagu sheegay inuu yahay yaxya sinwaar kaas oo watay booshka ciidanka waxaana yaxya sinwaar iyo xubno kale oo la socday ay fool ka fool ula dagaalameen ciidamada yahuudda iyadoo uu dagaalku ka dhacay xaafadda tallu sultaan ee magaalada rafax ilaa iyo hadda ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay muqaawamada khaza oo la xidhiirta dilka sinwaar waxaana ninkan ay yahuuddu ku eedeynayeen inuu ahaa ninkii abaabulay weeraradii dhiigga badan yahuudda looga daadiyey ee duufaanta al aqsa warkii aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan xilligan waa naga intaa